bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habee wacan wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsane magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yacan kawadadana way xiran tahay ti aan kasoo laabaninayo hadda war xageen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiib askari kalaan hala hadal maxaa dhacay wadada way xiran tahay noqon war tii xaggana waan kasoo noqonay tanna way xiran tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal moo imow okay furuhu waa sideed oo saxwey ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shankaray oo sidee ah lacagan ku tuurasay uma jeedo oo magaalada sidaan ah saaxiib wadooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal waxaan mahaystaan inay ka qaatay udan acul baa loogu tabuugalay
mar kale habee waxaan wanaagsan ayana howdidii ka leenahay khiyaartaana dhegaysataa ay meel walbo aad joogtaan caawa waa habeen tallaabaha wareebaxa ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha oktoobar sannadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan haddii uu rabbi raalli ka noqdo waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo dagaalamayaasha shabaab oo dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay ka dhacay duleedka degmada buula burde ee gobolka hiiraan ee soomaaliya haddaba faahfaahinta dagaalkaas iyo halka uu sida gaarka uu kaga socanayo khasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada ay ka dhashay dagaalkaas ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo ka furmay magaalada dhuusamareeb iyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo shirkaasi furay waxaan idiin soo gudbin doonaa shirkaas khudbaduu ka jeediyey madaxweynaha dowlba goboleedka galmudug macluumaadada kalada caawa barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono xaaladda siyaasadeed ee maamulka puntland oo weli cakiran dalladda mucaaradka puntland oo qaadacday go'aano oo ay xalay ay soo saareen guddiga doorashooyinka puntland ee beeg haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa bayaanka ay soo saareen mucaaradka puntland iyo fariin ay u direen madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni sidoo kale waxaad caawa barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in sanadkan ku dhowaad laba kun iyo shan boqol oo tahriibayaal ah oo dalal kala duwan u dhashay kana mid yihiin muwaadiniin soomaaliyeed ay ku geeriyoodeen badda mediteraneanka xilli maanta dalka dib loogu soo celiyey qaar badan oo ka mid a muwaadiniin soomaaliyeed kuwa oo ku xirnaa xabsiyo ku yaalla dalka libiya caawa ayaana warar arrintaasi ku aadan idiin soo gudbin doonaa macluumadyadaas waxay nagu soo korrin intaanu barnaamijkeena ku guda jirna ayaad ka bogan doontaan waa farsamadii cabdiwaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
mar kale habee waxaan wanaagsan ayaanu daleenaya dhegaystayaal meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada heerka dhinakeedu yahay kun iyo sagaashan dhibix shan megahertis fmkaas oo naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kane banaadir iyo weliba gobolada kale bankugu gaaro dabaa ugu horeeya ee barnaamijkeenna ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaal u dhexeeyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo dagaalamayaasha shabaab kaasi oo eh, ka dhacay deegaan hoostaga degmada bulaburde ee gobolka hiiraan ee soomaaliya dagaalkaas oo soo bilowday waa berigii hore ee saakay ayaa waxa uu sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac wararka ayaa sheegaya in dagaalkan culus uu dhexeeyo ee sida wararku warinayaan ciidamada dowladdii kuwa deegaanka iyo dagaalamayaasha shabaab waxaana uu yimaaday kadib markii ciidamada deegaanka ee macawisleyda la yidhaahdo ay weerar ay ku qaadeen fariisin ay isku aruursanayeen dagaalamayaal ka tirsan shabaab oo ku taala deegaan jecib oo la yidhaahdo oo hoostaga degmada bulaburde ee gobolka hiiraan halkaasi ay ku sugayiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashaya dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkan ee xooggan oo dhowrkii saacadooda lasoo dhaafay halkaasi ka soconayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oanu la xiriirna ayaa noo suuro gelin inaanu caawa qadka ku helno dagaalkan waxaa la xaqiijiyey inuu hogaaminaya taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal faarax cali waasuge oo kooshin ku magac dheer iyo mas-uuliyiin kale oo ay ku jiraan ama uu ku jiraan yidhaahda xildhibaan maxmed cabdiqaadir maxmed oo waayadii ugu dambeeyey ku sugnaa jidaha hore ee gobolka hiiraan ilwareede ayaa soo sheegaya in khasaaraha dhinacyada kala gaaray uu kor u dhaafaya ilaa iyo shan iyo toban ruux oo isugu jiro dhimashiya dhaawac siday xaqiijiyeen ilwareedo wargalah oo ku sugan gobolka hiiraan iyo soomaaliya dagaalkan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee xoojiyeen gulufta dagaal ee ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ee ka soconaya gobollada dhaca bartamaha soomaaliya markan haddii aanu fiirino puntland soomaaliya wararka magaalada garowe ee caasimadda puntland ka imaanaya ayaa sheegaya in xaaladda siyaasadeed ee maamulka puntland ay sii cakirmayso kadib shir maanta magaalada garowe ee gobolka nugaal ay ku yeesheen siyaasiyiinta dalada mucaaradka ee puntland xubnaha mucaaradka puntland ayaa shirkan ay ku yeesheen magaalada garowe waxa ay kaga hadlayeen go'aan xalay waqti dambe ka soo baxay guddiga doorashooyinka puntland ee beeg loo yaqaano waxaana ay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan jadwalka doorashooyinka ee guddiga doorashooyinka ay shaaciyeen dalada mucaaradka puntland war-saxaafadeedka ay soo saareen islamarkaasina shirkaasi kaga hadlayaan waxaa lagu sheegay inaanay hor- inay hore uga digeen tallaabada la qaaday ee ah in muddo kororsi loo sameeyo madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni mucaaradka gebi ahaanba waxay ganabka ku dhifteen ama ay qaadaceen go-aankan uu soo saaray guddiga doorashooyinka puntland ee beeg waxaana ay sheegeen in jadwalkaasi muran xoogan uu dhaliyey xubnaha mucaaradka ee ku midaysan daladan ayaa nasiib darro ama ayaan darro ku tilmaamay arrintan iyagoo shaaca ka qaadin jadwalkan uu xilligani ujeedka laga leeyahay uu yahay in muddaxileedka madaxweyne saciid cabdullaahi deni loo sameeyo muddo koror si aan dhammaad lahayn waa kan bayaanka ka soo baxay siyaasiyiinta mucaaradka puntland
iyo asbuucyada soo socda qaadi doonto tallaabooyin lagu xaqiijinayo qabsoomidda doorasho si looga baaqsado firaaq dastuuri ah dhammaad bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin dalladda mucaaradka puntland maanta oo taariikhdu tahay afarlabaatanka bisha oktoobar waxaa shir ballaaran isugu yimid eh, xubnaha dalladda eh, mucaaradka ee dowladda puntland waxayna isku waafaqeen eh, war-saxaafadeedkan oo ay uga jawaabayaan eh, qoraalkii xalay ka soo baxay madaxtooyada eh, iyo guddiga madaxweynuhu u- u magacowday oo sharci darrada ah Eh, ujeeddada war-saxaafadeedku waxa weeye muddo ko- muddo kororsiga madaxweyne siciid cabdulaahi deni dalladda mucaaradka puntland waxay u taagan tahay ilaalinta iyo ku dhaqanka dastuurka dowladda puntland dhowridda midnimada wadajirka iyo nabadgelyada dalka iyo dadka puntland dalladdu waxay horay uga digtay damaca madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ah muddo kororsi aan sharci ahayn iyadoo uu dhammaado uu dhammaan baalmaray heshiisyadii bulsho ee dowladda puntland ee iyadoo ay dhammaanaysa muddaxireedkii shanta sano ahaa ee madaxweynaha iyo madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha dowladda sida ku cad dastuurka dowladda puntland qodobkiisa toddobaatan iyo sagaalaad dalladdu waxay nasiib darro u aragtaa iyadoon heshiis lagu ahayn doorasho la ysla ogol yahay in beeg oo madaxweyne siciid cabdulaahi deni ku dhisay si baalmarsan dastuurka dowladda puntland ay soo saarto jadwal doorasho oo dhaafsiisan muddaxileedka hay-adaha dowladda taasoo muddo koror taasoo dalladdu ay u aragto muddo kororsi aan dhammaad lahayn waxaa sidoo kale tillaabo khatar u horseedi karta puntland ah in dhismadii dowladda puntland oo u fadhiya shir caasimadda dowladda puntland ee garoowe ugana arinsanaya humanti la-aanta amni siyaasadeed ee puntland uu madaxweyne siciid cabdulaahi deni u bareero in uu ka hor dhaco kuna dhawaaqo muddo kororsi baaq haddaba dalladu waxay ugu baaqaysaa ismada puntland iyo waxgaradka kale in meel looga soo wada jeedsado madaxweynaha xilligiisii dhammaadka yahay ee siciid cabdulaahi deni oo doonaya in puntland burburiyo kuna gorgortamo nabadda iyo xasiloonida ay dadka iyo dalka puntland ay haystaan dalladu waxay shacabka puntland iyo beesha caalamka u sheegaysaa in mas-uuliyadda amni ee ka dhalata muddo kororsiga uu qaadi uu qaadi doono madaxweynaha wakhtigiisii gabaabsiga yahay ee siciid cabdulaahi deni iyo xildhibaan fu-aad abshir laguna lagulana xisaabtami doono mas-uuliyaddaas dalladu waxay dhirogelaysaa la tashiyo ballaaran oo ay la yeelanayso bulshada qaybaheeda kala duwan si loo xaqiijiyo in doorashadu ku dhacdo wakhtigeedii 8 janawari 2024 iyadoo dalladu maalmaha iyo asbuucyada soo socda qaadi doonto tallaabooyin lagu xaqiijinayo qabsoomidda doorasho si looga baaqsado firaaq dastuuri ah dhammaad
kani waa brilyar walad lacag ugu dir saaxiibkaaga
waa hagaag dhegeystayaal codkaasi aada maqlayseen waxauu ahaa ee, madasha ama dalada siyaasiyiinta mucaaradka ee puntland oo war ka soo saaray xaaladda siyaasadeeda cakiran ee maamulka puntland siaad maqlayseenna waxay ka degeen ama ay gebi ahaanba ay qaadiceen aan idhaahday go-aanadii ka soo baxay ee guddiga doorashooyinka puntland ee bek haddaba waxaa qadka ku jira xildhibaan hore ee maamulka puntland saleebaan ee, faarax ciise soo dhawow bal eh, marka hore eh, intaasi kadib waxaad war naga siisaa eh, xaaladda siyaasadeed ee maamulka puntland ee dhowrkii maalmoodee lasoo dhaafay hawada isku shareertay iyo eh, ismaandhaafka u dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo xukuumadda eh, madaxweyne saciid cabdulaahi deni
waa mahadsan tahay khadkuna waa idinka gogo-ayaa guud ahaan haddaan soo koobo dee xaalad siyaasadeed ee puntland xaalad kala buura lagu jiraa marxalad hadda waktigaas waktigeeda dhamaadaa lagu jiraa marxalad aan xaalad siyaasadood iyo xaaladda doorasho ee soo socda aan heshiis lagu ahayn baa lagu jiraa baqdin baan baa jirta waxaanse rajaynaynaa insha allahu tacaala ka hor tobanka nofembar in dowladda miyirku soo noqdo doorashadii puntland waktigeedii heshiis lagu yahana la galo waa gartay eh, siyaasiyiintii deegaanka baad ka mid tahay oo aad golihii wakiilada puntland baad ka tirsaneed sidaan wada ognahana eh, go-aanka eh, guddiga doorashooyinku waxay ku saleeyeen eh, doorashooyinka eh, qofkii codka ah ee uu madaxweynaha puntland uu ka dhawaajiyey in eh, la qabanayo maxay eh, siyaasiyiinta deegaanka eh, ku diidan yihiin baa la oran karaa in doorasho qofkii cod ay dhacdo jadwalka eh, laastiyana eh, sida eh, laga dheehan karo ma aha mid si weyn kaga fog eh, waqtigii ay ku ekeed eh, xukuumadda madaxweyne deni mudaxileedkeeda marka maxay siyaasiyiinta ku diidan yihiin baa la oran karaa
waxaa laga yaabaa inaanan xaaladda siyaasadeed ee gudaha puntland si doora ugu warhayn la iskuma raacsana sharciyadiisa iyo raaca uu ku dhismay iyo guddiga hadda aad beel ku sheegtay guddi la isku raacsan yahay maaha waa gartay wakti badan iyo tacab badan baa la geliyey ee, doorashada dimuqraadiyiinta puntland wax badan iyadoo xukuumaddu khaladay baa laga shaqaynayey soddon iyo toddoba degma saddex degma waxaa laga qabtay eh, dimuqraadiyaddu inay socotoba khilaafaadka indhaha looga saaftay Eh, maanta laba bilood ka dhiman tahay guddi doorasho aan la isku raacsanayn oo aan sharci ahayn oo qabanaya nidaam doorasho aan la isku raacsanayn muddo lixdan beri gudahooda oo hadda sameeyaba muddo dhaaf laba bilood oo kale ah oo aan waxa la isku hayaa waa nidaamka iyo systemka doorasho hadda dhacaysa qof walbaba caqli lena waa ogyahay xilligan system doorashada puntland ka dhici karta inay tahay doorashada puntland ee madaxtinimada awal ka dhici jirtay doorasho kale aysan ka dhici karin
waa waa wixii gartay doorasho aan la isku raacsan aan lahayn xeerarkii iyo shuruucdii iyo siyaasaddii doorashada Mm, aan haysan taageeradii shacabka iyo siyaasiyiinta puntland iyo xisbiyada mm,
dabcan waa qof walba ogaya xilligaan inaysan qabsoomi karin lana qaban karin marka eh, gebi ahaanba ma siya Madaxweyne- madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo guddiga doorashada isagu u samaystay waxay u socdaan maaha doorasho waa muddo koros waxaan diidana la diidan yahana waa muddo koros waa waa gartay waxa marka puntland ay kaga duwaneyd maamulada kale puntland waxay maamulada kale kaga duwaneyd ee ku xasilooneyd ee horumarka uga socdana Mm, xasilooni siyaasadeed baa jirtay nidaamka siyaasadeed ee puntland waa laisku waafaqsanaa mm,
si puntland loo badbaadiyo waxaan u baahanahay in doorashadii la qabto lixdan iyo lixda xildhibaan ay soo xulaan odayaasha qabaa'ilka mm, lixdan iyo lixda xildhibaan guddoonka baarlamaanka doortaan guddoonka baarlamaanka kabacdi madaxweynihii la doortay madaxweyne ku-xigeenkii Mm.
dowladda cusub ee la doortayna ay saxdo khaladaadkii dowladdaani ay gelisay nidaamka dimuqraseyshka ee doorashada Mm.
siina hamba qaado oo la qabto nidaamkii dimuqraseyshonkaha ee puntland riyadeeda ay ku taamaysay dowladdaasi ay hirgelisay waa gartay marka marka dowladdan hadda dowladdan hadda waxay u socotaa waa muddo kororsi waxa la yeeli karo wax la aqbali karona maaha muddo kororsi puntland dhibaatooyin badan bay kasoo martay muran doorasho waa gartay
laasha amnigii bay kasoo martay Mm, dagaalo badan baa kasoo dhacay go-aan baa laga gaaray inaan dowlad waktigeedu dhammaada muddo kororsi ka hadlin go-aan waxaa laga gaaray waxaan heshiis lagu ahayn oo buntla- bul- bulshada puntland aysan heshiis ku ahayn inaan lagu dabaqin dowladnimada iyo doorashooyinka puntland waa gartay madaxweynaha waa la socotaa saddex sano iyo bar waxa uu ka shaqaynaya kursiga federaalka siduu ku fulaysa oo madaxweynaha puntland ah. saddex sano iyo bar puntland uma shaqaynaya Mm,
markii uu saddex sano iyo bar dhaqaalihii puntland iyo wadajirkii puntland ba uu ku lumiyey kursi uu isagu doonayay uu soo waayey mm, inuu maanta dhaho anuu nidaam ii gaaraan samaysanaya mudokororsi ku samaysanaya mm.
wax la aqbali karo maaha wax laga yeeli karana ma puntland Waaya.
sikin maaha Waaya, Puntland marka- sikin weyn, ka horey ka dambeeya waay waay arrimahaas waan u tegi doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, waxaad sheegtay in muddo kooban oo eh, ay harsan tahay marka la eego waqtiga la haystona aanan lagu qaban karin doorasho ee qof cod ah sida maamulka uu doonayo miyay kula tahay hanaanka kale ee aad dooneysaan siyaasiyiintiinaan eh, dowladda eh, kasoo horjeeda in lagu qaban karo eh, doorashada kale hanaanka idinka aad wax u dooneysaan waqtiga la haysto sida caadi is- nacam nacam sida caadiga ah Mm.
eh, xilligan marka ay soo gaarto Mm.
lifaaq oo baarlamaanku soo saari jiray dastuurka puntland wuxuu cadaynaya doorasho dimuqraadi ah ilaa iyo labadii kun iyo iyo iyo iyo iyo iyo afartiiba Mm.
Eh, mar walba waxaa lagu noqonaya markii xilligii la gaaro doorashada dimuqraadiga ay suurtool weydo lifaaq baarlamaan Mm.
oo loogu celinayo eh, nidaamkii eh, qabaliga ahaa Mhm, Eh, baarlamaanka uu furmaya shan iyo labaatanka octoobar mhm, waxaa laga rabaa inuu soo saaro lifaaqii mhm.
eh, November shan iyo tobankeeda wixii loo gaadhana la magacaabo guddiga xalinta khilaafaadka iyo xulista baarlamaanka Mhm.
guddigaasina ay ku dhawaaqaan in nidaamka eh, n- n- n- odayaasha qabaa'ilku ay soo xulaan lixdan iyo lixda xildhibaan Mhm.
soddon iyo kowda bishana lasoo dhammaystiro Mhm.
kowda janwarina la dhaariyo xildhibaanada puntland Waa.
afarta janwari sida caadadu ahayd ay doortaan guddoonkii sideedda janwarina ay doortaan hogaankii dowladda oo ah madaxii xukuumadda iyo iyo iyo hogaanka guud ee dowladda madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkii Mhm, waa gartay waaya marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, nidaamka nidaam nidaamka doorasho ee qura ee xilligan la qaban karaa waa nidaamkaas nidaam kale oo doorasho xilligan puntland ka hirgeli karaa waan laisku waafaqsanayn ma jiro siciib Mm.
hadduu u socdo dalka inuu dimuqraasiyeysan gaarsiiyo mm,
ururadii siyaasadda ee isaga la socday ee taxaalufka la ahaa kulli waa ka hor yimaadeen waa gartay marka laga yimaado ururadii mucaaradka ahaa ma ururka ka ah Mm.
keliya loo qabanayaa doorasho waa gartay sinacad ifiye mustaqbal mideeye shaqaalaha run cad dhammaan ururadii kale waa ka hor yimaadeen eh, horseed oo waxaa loo qabanayaa doorashada sicid urama ururkiisa kaha keliya qabsanaya waa gartay sideesa loo qaban karaa nidaam demoqrasation ah waa political stakeholderska dadka ah aysan heshiis ku ahayn sidee loo qaban karaa oo looga qaban karaa puntland wa waaya marka idinka haddii lagama aad aqbali karo sicid waxaa u socdaa waa muddo corruption Mhm.
iyo khatar aan la garanayn puntland inuu madaxa u geliyo meesha Waa kulmaan gartay. Wa- wa- waaya marka haddii aad idinku sidaas aad leedihiin oo eh, lama qaban karo aad leedihiin doorasho qofka coda xilligan puntland kama dhici karto eh, xukuumaddiina ay sidaa ku adkeysanayso soo uma muuqdo warkiina in mindi mindi kutaag uu yahay oo eh, aadaan eegeynin Ma- doonta dadka iyo deegaanka
maaha walaale hadda waa kuu sha- waa kuu sharaxay sidee wax kuu fahansiiyaa waa kuu sha- waa kuu sharaxay waa gartay waxaa annaga dan ma waxa la waxa ilmaha dan oo ah waxa umusha dan oo ah baa ilmaha dan oo ah waa gartay
waxa annaga dan noo ah waxaan heshiis ku nahay waa iyo gartay doorasho aan heshiis ku nahay Mhm.
waxaa dan noo ah nidaam doorasho oo dadkaygu isku raacsan yahay Mhm.
waxaa dan dan noo ah nidaam doorasho oo saamileeda siyaasadda heshiis ku tahay Mhm.
waxaa dan noo ah nidaam doorasho oo midnimadayada iyo wadajirkayga ilaalinaya Mhm.
danoo ma aha nidaam doorasho oo muddo kororsi wada oo kala qaybin wada oo hal garab ka socdo hal dhinac ka socda Mhm.
dimuqraadiyaddu maaha sanduuq keliya waa gartay dimuqraadiyaddu waa nidaam doorasho dadku sida aqbalsan yihiin waad ogtahay siciid laba cod buu madaxweyne ku noqday kaga guulaystay musharraxii la tartamayey Mhm.
cabdulweli cali kaasoo ka horreeyey waa hal gartay cod buu kaga guulaystay madaxweynihii ka horreeyey farole Mhm.
macnaha miyaysan ahayn dimuqraadiyadda la sheegaya miyaysan noocaas ahayn waa gartay waaya marka eh, hadda idinka dimuqraadiyaddu waa wixii dadku ay isla aqbalsan yihiin oo isku raacsan yihiin oo weeye ma ahan wax hal dhinac ka socda oo hal nin dantiisa ka shaqaynaya puntland ninka weyn waaya marka idinka ma u aragtaan eh, baaqiinaan ama siyaasiyiintiinaan deegaanka eh, bayaanada isdabajooga ee aad soo saareysaan iyo eh, qeelidhaanta eh, warbaahinta ay marinayaan siyaasiyiinta eh, gobolka kasoo jeeda in eh, xukuumaddu dhegeysan karayso oo ay aqbalayso siday wax u rabaan
si kooban baan kaaga jawaabaya waxa uu ku khasban yahay siciid inuu kusoo noqdo dariiqa saxda ah Mhm, haddii uusan kusoo noqon dariiqa saxda ah mhm, saciid isagaa puntland ka baxaya puntland nidaamka doorasho ee oo laisku waafaqsan yahay ee saamileeda siyaasadda madaxda dhaqanka bulshada rayidka ah dhammaan la isku raacsan yahay baa ka dhacaysa Mm.
puntland ka weyn siciid wuxuu ku khasban yahay Mm.
inuu kusoo laabto xayndaabka dadku isla ogol yahay hadduu kusoo laaban waayo mhm, siciid isagaa keligiisa isagaa baxaya mushkula dhici mayso dhici mayso loo dagaalami mayo ciidanka puntland qof uma dagaalamaan waa waa gartay ciidanka puntland caqiidada ay puntland ugu shaqeeyaan baxanta u saaran Mm.
yihiin shacabka puntland bay ilaaliyaan u yihiin iyo qawaaniinta puntland waa gartay waxaan kuu xaqiijinayaa nidaamka doorasho inuu dhacayo boqolkiiba boqol ama Waaw.
siciid oo miyir kusoo noqday buu doorasho qabanaya mhm, oo lagu maamusaya inuu xilli wanaajin sameeyo waa gartay ama siciid baa maamuuska iyo brotokoolka madaxweyne hore waayaya laakiin puntland doorashadeeda waqtigeeda ku dhacaysa waaya eh, ma jirta ilaa iyo xilligan wax tallaaba oo eh, ismada dhaqanku ay qaadeen oo ay ay ku dhex gelayaan dhinacyadan sidaa u kala fog
socdaan shirar baa socdaa garow isku yimaadeen shirki garow uga furmay isma badan oo qanaa way yimaadeen insha allah maalmaha soo socda war baa la helaya haddii aan waaya ugu dambeyn maxaa ku talinaysaa
waxaan ku talinayaa madaxweyne siciid in caqligu usoo noqdo Mhm, oo kursiga iyo damacuusan waalin shalay isagoo keligiisa uu lugaynayo boosas two mhm, bishii december ee twenty eighteen kasoo degay boosaaso mhm, january sideed ayay madaxweyne noqon mhm, kursiga siciid male puntland baa le kursiga ugu yimi uu fariisto waa inuu ka kacaa mhm.
ama nidaam doorasho la isula aqbalsan yahay uu galaa hadduu kusoo noqdo welcome waa madaxweynaha iyaga
waaya eh, aad aad umahadsan tahay
siciid waa in miyir kusoo noqdaa adaa mudan waayahay aad aad umahadsan tahay xildhibaan hore oo baarlamaanka puntland ka tirsan salebaan eh, faarax ciise ayuu ahaa sidaad maqlayseenna waxaa noogaga waramaya xaaladda cakiran ee dhinaca siyaasadda ee maamulka puntland isagoo qadka taleefonka magaalada garowe si toos ah inuu ugu waramayay barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyo adolsana magaalada muqdisho ayaa dhegeysaneysaan qodobo kaloo barnaamijkeena ku jira ayaa noo soo socda
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshir habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii ugu sareeyo horaa la isugu sheego hadalkaa kama taagnaa وهي أمانو هنتداد دقتا هرو كامت دفيد هبشين بانكو هقاقو هنتداد أخو قيبسو horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshir banki baa hindisood hadan daruur gasho hadalkaa kama taagnaa حوالا لهدو هنتداد كدرتا مرنا آن هكينين وهالكي الله جعلك هد دقيقة قدوهود هو انقل هيسا دهبشين بانكو هدما أو حتى دقيو كارا كابا هدر ganacsiga haddaad maalgelin himinaysid dahabshir baa u heegina hadafkaaguu sheego قولها دهبشين وهرمكا دكيجي هدما قابيو أولو برايك هاي dahabshir group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo cudbinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii lamida xawaalada dahabshir guugo ma leh waa habka dib hadda uu ka qaado waxaana ay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaro tarabiano iyo camar weyne marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad waa afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan miyay caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeega gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud 4G LTE mobile internet yaa duuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaa la qabsan karaa magaalada duuleed ma maqliniin xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guule xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daarta internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac plus aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac plus waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaa xidig toddoba laba afar xidig xidig geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaal intaas dheer kala xiriir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookgeena oo ah facebook.com flash hormuud hormuud 4g lte yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oynayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waa maqlaaya manaas siibuu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano nooce ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
anigu caanaha ka soo dhex bartay caloosha hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horan ku ducaysan jira cunugeyga inuusan maka ee makore alla iiga dhigin bababa duco ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labaiyo toban bilood waxaad na keenaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooya la sii naaskaaga adna aabbo biilka guriga ugu dar waa nafaqa buuxda oo caano ah al ricaayo kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub
supersign design design daabacaad kulli sawirayo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalendar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalara ka dalbo oo ka daabaco supersign design istiikaro aad u xardhanayo quruxda boorar aad ku qancayso ibad aanama soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo sudarsayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid jiray mid weyn waa noocyadii u dambeeyey ee wada dijitaala super sign beenta farsamada u sarreyso adeegoodu miduu yahay u doono doono super sign binta cabir kastoo tabella ayagaa daabacayee super sign dalabkaaga u gey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daayo dibudhac laga dhowr super sign mid loo bagan weeye allailaa magaaladan isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacda super signa mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa wadada maka almukarama kasoo horjeedka guriga shaqaalaha hamoganin super sign super sign sign maraq digaaga jungo maraq digaaga jungo marow martida soo socotay qado aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa isaa waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa إيه بعد هلب معاه وبهنتهي إذا تلاقيت ما عرفت
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaa ilowdeen soor haddaad cunayso baasta ama bariis ajumbalee rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmaya wax kale Eh.
isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuunba keene martaa soo socotee maraq digaaga juunba keene martaa soo socotee maraq digaaga juunba keene martaa soo socotee maraq digaaga juunba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunug weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo miru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay karamiya haddaad ku shubata laba dollar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go-aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taasi waaba sababtaan u sirdhisina kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saliid la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
baaxaana sugtiina saadaal ku jirtiina soomaali sahankii somtel baan ku helnay soo qaata hadeer simkaarka somtel shaqa buu saqiiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer iidahab baa la socda si walba ku anfice adigoon marna seegin soo qaada hadeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxanoo hantidaada sugaaya simkaarka
waa hagaag Ee, markan haddii aanu fiirno magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa maanta ka furmay shir u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya ama wasaarada caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirkaasi oo uu madaxweynaha maamulka galmudug uu furay madaxweyne axmed cabdi kaari qorqoor ayaa khudbad eh, ka jeediyey isagoo ka hadlay ahmiyadda shirkan eh, caafimaadka ee wasaaradda eh, caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada xunaanka dowladda federaalk uga furmay dhusumaan
shirkan dee dabcan waa shir wadatashi laga wadatashanayo baahiyaha jira dalka ka jira caafimaadka sidoo kale lagu xalinayo haddii caqabadaha jiri kara ama gaabis jiri jiri kara iyo meesha uu ka jiro runtii aad iyo aad baan eh, u bogaadinaynaa waxaan leenahay dhammaan wasaaradaha caafimaadka ha la galo eh, sida eh, runtii ay tahay eh, burburkii dalkan ku dhacay kadib ama dee hay-ad kastoo ku dhacay laakiin caafimaadku waa ugu muhiimsan yahay waa noloshii bini aadamka weeye soo kabashadii iyo in laga soo kabto iyo in caafimaadkii uu soo gaaro meel baahiyaha jira laga jawaabi karo waxay ku xiran tahay hadba sida loo jiheeyo sida looga looga tashado sida loo qorsheeyo sida baahiyaha la isugu miisaamo baahi weyn oo caafimaad baa guud ahaan dalka ka jirta gaar ahaanna meelaha cadowga argagixisada ay haystaan waxaa ka jirta go-doon baahi hataa lama dhihi karo waxaan dhihi karnaa waxaa ka jira go-doon caafimaadkuna usi daran yahay waxaan leenahay eh, marka la qaybinayo ama la qorsheynayo deeqaha aan ka helno saaxiibada eh, caalamiga ah iyo wixii aan haysanaba in lagu dhiso oo lagu saleeyo oo lagu fariisiyo oo lagu qorsheeyo baahida dalka ka jirta iyo sida ay u kala ay u kala leedahay eh, beryoodka ay u kala leedahay iyadoo weliba la siinayo ahmiyad gaar ah meelaha cadowga argagixisada ah ee ay dhibaatada ku hayaan meelihii laga xoreeyey iyo inta yar ay kusii dambeeyaan ama dalka inta ay uga sii dambeeyaan iyadana loogu talagalkeeda loo sameeyo iyo insha allah waxaan rajeyneynaa kuna kalsoonnahay in dhammaan dalka laga xoreyn doono gaar ahaanna inta aada galmudug oo hawsha ugu xoogani ka socoto aan ku kalsoonnahay insha allah waqtiga koo socda in laga laga dhammayn doono oo laga xoreyn doono aragixisada qawaariidta ah waxaan leenahay markii aan eh, laga tashanayo ama la qorsheynayo caafimaadka wax aan mustaqbalka taabanayn ama aan la taaban karin wax weyn kama soo baxayaane ha lagu dhiso wax la taaban karo dalka eh, muddo iyo wakti kasii shaqayn kara sida in la helo goobo caafimaad oo oo lagu adeego iyo in la helo xirfadlayaal ku shaqeeya goobahaas haddii goobo caafimaad la sameeyo oo aan laga lagu darin ama aan aada looga shaqayn ama aada looga fakerin eh, xirfadlayaashii ku shaqayn lahaa dee goobihii waxba weyn ma soo kordhinayaan Em, waa wada socdaan haddii kaalmada aan helayno ama wixii aan heli karno aan ku dhisno si kooban maanta iyo berri wax la wax la qabanayana dee baahidii sideeda u jiraysaa jawaabtii la rabay baahidu ma ayna helin saa darteed waxa aan haysanno ama aan heli karno manana ku caawinayo oo saaxiibada caalamiga ay nagu caawinayaan inaan uga faa'iidaysanno wax la taaban karo oo berri iyo mustaqbalka taabanaya ee aan dadka ma- mararka qaarkood waxaan aragnaa iyadoo wax badan lagu bixinayo waxaanay waxba ka harayn ama waxba ka soo baxayn ama aan mustaqbal lahayn caafimaad oo la taaban karo Em, waa qabnaa sidoo kale mashaariicda caafimaadka qaarkood in la ballaariyo in siyaabo badan loo dhinacyo badan laga eego shalay haddii baahi jirtay ama qa- qorshe jiray lagu dhisay maantana maxaa jira in la yidhahdo haddii shalay meelo aynan ka socon mashaariicda caafimaadka la yidhi ha laga ha laga wado haye maxaa soo kordhay maxay sababeen dagaalada eh, argagixisada lagu jiro maxaa hadda taagan iyadana qorshaha lagu daro waxaan rajeyneynaa inta badan annaga adii naqaana baahidiina in laga soo gudbo oo sidaan u naqaan baahideenna iyo sida aan u ognahay ee dhulkana haya in wax lagu dhiso in badan waxaan aragnaa saaxiibada caalamiga ayuu yidhaahdaa nag hebel aan ku bixinayna hebel aan ku bixinayna hadde mereble in aan ku bixin waa ku mahadsan yihiin laakiin meeshu ma tahay meeshii xanuunka ama baahida dhabtaha naga haysa ninka mase waa naloo aqoonaya waa naloo waa naloo waa naloo samaynaya waa inaan si aan kala jeclaysi lahayn aan waxba ku jirin dhabarteena haddii ay nagu jirto waxoogaa yaroo eh, wax kala jijiyeesho ah mararka qaarkood baahida in naloo aqoono u badan tahay marka si baahideena nala kugu sheegin aan anagu ku dhisno ahmiyadda ay leedahay baahidu siday u jirto siday kala tahay aan wax ku dhisno saaxiibadan aan caalamiga iyo waxa aan haysanana aan sidaas ku dalbanno ayaan nala dhihin eh, intaanan sidaanan baahidiina tahay sidaanan kugu qabanayna waxaanan idin qabanayna waxa nalagu caawinayo iyo waxay nagu anfacayaan waxaa nalagu caawinayo haddii naloo sheego waxay nagu anfacaya anagu aan aan- aan aan qaadano qaybka ugu weyn ama aan qaadano doorka ugu fiican waana midda aan leeyahay waxaan aragnaa mar marar badan wax la qabtay ama ama eh, dhaqaalo badan ku baxay oo haddana aadan arkaynin wixii dhaqaalaha faraha badan ku baxay meelay ka soo baxeen iyo meel ay iyo wax ka haray toona waxiba waxaa lagu dhameeyey een, wax aan sal iyo raadinna ka soo ka harin kana soo baxayn taasna waa waa waxaan is- waa fakar iyo aragti muddo soo jirtay ayna tahay in laga gudbo oo aan- ay- aan si weyn ee runtii ay aan is leeyahay waxay u ahayd dayac iyo een, un duruufo jiray waxyaaba ay keeneen maantana si loogu qasban yahay ama si arrintaa loogu laalaabto marar badan ayna suurtagal ahayn mar kale wasaaradaha caafimaadka labada heer dowladeed wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka aad iyo aad baan hawshiina iyo shaqadiina iyo shirkan wadatashiga iyo qaybaha badan taabanaya u bogaadinayna waxaan leenahay hawl wanaagsan horay aan u soconno
aqoon iyo dadaal baa aad dhegaysadhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xata play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimana ma raadin qamar maangooga qaado xaajigu oodiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato caruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta wadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaanka qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax
Thank you.
wadaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba waa joogtaan markaan haddii aanu fiirno dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkan ku dhowaad laba kun iyo shan boqol oo taariibayaal ah oo dalal kala duwan u dhashay islamarkaasina ay ka mid yihiin kuwo soomaali ah ay ku geeriyoodeen badda mediteraneanka hadalkan ayaa yimaaday iyadoo maanta dowladda soomaaliya magaalada muqdisho ay ku soo celisay ama guud ahaan dalkuba ay ku soo celisay dhowr dhallinyaro ah kuwaasi oo ku xidhnaa dalka liibiya ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee arrimaha muhaajiriinta ee marwa marin yaasiin ayaa arrimahaasi ka hadashay iyadoo sheegtay in lagu guulaystay soo deynta tiro dhallinyaraha oo ku xidhnaa xabsiyada dalka liibiya
ugu faraxsanahay in dhalinyaro soomaali ku dhibaataysanaa liibiya dalkooda dib ugu soo noqdeen kana soo degay laba magaalo oo maxaan lahaa soomaaliya dhalinyaradaasoo muddo badan ku dhibaataysnaa dalka liibiya duruufo badan soo maray had waxaa la ilaahay subxaana watacaala ilaahay kadib madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shaqadaa laga igmaday aniga iyo tiimkii ila shaqeeyay wasaaradda iyo dhammaan xukuumadda danqaran ugu horeeyay ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda wasaaradaha ka tirsan golaha wasiirada ee ugu horeyso wasaaradda arrimaha dibadda oo aada iyo aada aan iskala shaqeyno arrimahan maadaama wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan safaaradaha ay yihiin hoygii ummadda soomaaliyeed ee soomaaliya banaankiisa ku yaalo marka mahad gaar waxaa leh wasiir ruuse wasiir ku-xigeenka wasiir dowlaha xogayaha joogya ee joogtaha iyo maxaa la dhahaa directorka waaxda carabta oon arrintan si gooni aan ugu wada shaqeynay safaaradda dalka soomaaliya ee ku taala magaalada tripoli oo mahad gaar aan uga noqayo arrintaaneeto konsul safiya iyo xoghaye ibraahim maanta waxaa aragteen charter flight halkan kasoo degay dhalinyaro soomaaliyeed oo aada u faraxsan oo dhulkeedii hooyo maanta ku faraxsan inay kusoo noqdaan mid kuugu horeeya dhulka shumiye maanta marka waa waa arrin aada iyo aada qalbiga ku qabooneysiineyso waxaa kaloo aada iyo aada loo baahan yahay in oo la fahmo sida shaqada waa shaqo aada u dhib badan waxay ka bilaabane safaaradda tripoli staafka aan sheegay markay aadayaan meelaha la yiraahdo detention center ama ah xarumo lagu haayo dadka soo galootiga ah oo aanan sharci la-aan liibi ku joogo waana xeree dadka aada ugu dhibaataysan yihiin marka xeryahaasay tagaan dadka soomaalida inta ku jira dhahaan liiska halanoo soo bixiyo dadkii ay la kulmaan ay la fadhiistaan dadkii weydiiyaan yaa rabo inuu dalkiisa dib ugu noqdo taasi marka waxaa xigta roces diiwaangelin ah roceska diiwaangelinta waa intaas qofaa isdiiwaangelinayso waa dhalinyaro waxaa laga yaabaa inay doon bixi rabteen markaas doontii iska raacaan oo roceska dhanba iska dhaafaan laakiin waa dadkii adiga ilaa iyo kuwa oo hadda matalan kuwii maanta oo kaleeto oo doorbiday ilaa iyo dalas minut inay wadankooda usoo noqdaan maskaxdoodana waxba ka bedelin markuu roceska markuu sidaas yahay waxaa marka tan xigta waa qofkan in horta la hubiyo ma soomaaliya marka waa interview process uu maraa markay marka safaaradda xaqiijiso wuxuu goonay waxa la yiraahdo go home ama ah bas dhulku gal oo adiga temporary ah wadankooda kusoo noqon karaan kadib processki waxaa bilaabanaya hay-adaha i o m iyo u n s c r oo ah labada hay-ad oo arintan libiya dadka laga soo noqaayo ka caawiso dowladda soomaaliya ayagoo ay maalgeliyaan midooda yurub oo aan mahad gaar ah halkan uga diraayo markaas roceski waa bilaabmayo marka waxaa laga yaabaa qofkii oo soo waxaan rabaa inay mujtamaca soomaaliya bulshada inay fahmaan shaqadan sida u socoto qofka waxaa laga yaabaa inuusan soo safri karin waxaa laga yaabaa intuu meeshii magafa ku jiro qofka inuu maxaa la dhahaa xanuunsaday marka waxaa laga qofka inuusan safri karinba in qofka isbitaal la jiifiyo qof waxaa laga yaabaa isbitaal lix bil saddex bil ada intii uu ilaa qofkan kasoo bukaankan kasoo kabsanayo inuu diyaarad soo raaci karo markaas hayada i o m ayaan dhahnaa qofkaas hala loo daaweeyo waxaa dhan haloo suubiyo marka waxaa maanta qofka ugu yaraan soo noqna waa wiil yaro oo hal jir ah maxaa hal sano jira baybiga maasha allah marka qof walba procedurekiisu leeyahay qof waxaa laga yaabaa inuusan bo maxaa la dhahaa daawadii kulli ay kusii dheeraato qof waxaa laga yaabaa asoo haddana go home wato haddana inay booliis qabtaan haddana mar labaad centerka lagu noqo haddana safaaradda u tagto marka waa shaqo waa shaqo dhib badan oo gaar ahaan safaaradda marxalado maasha allah anigu waa fiican yahay inaan kusii dheeraada ma rabo waa fiican yahay reerkiisaa maanta dib loogu soo noqay gurigiisuu joogay oo ah safaaradda soomaaliya dalka tripoli muddo aadi bilooyin badan haddana maantana waa beebigeeniyo faraxsanaa loo soo noqay aadi aada uga faraxsanahay gaar ahaan aniga iyo maxaa la dhahaa ayaa la biga oo aada maxilo oo staafkeyga halkaan joogo waxaas keys maadaama ergeyga caruurteena aan nahay marka keeskaas si gaaran aan ula soconay marka marka qaarkood waxaa waa qofkii markuu xanuunsan yahay si ay u dhiirageliso video call ayaa la beebiga sifanisku yaqaanay markaas video call kula hadli jiray marka waxaa qofkii mararka qaarkood asoo isbitaal joogaa laga yaabaa inuu dhaho safiirada halayuu waco ani meeshaan mala iiga tagay marka ma ahan shaqo oo aad dhahaysid ma aniga waxaan maogtahay waa maxaa la dhahaa qof staafaan leeyahay qabo maya buu qofka maxaas mu-aadinkaas soomaali ah dhaho ergeygaygaan raa aniga inaan la hadlo i have to make sure inaan qofkaas waco video call la galaan dhaho waxayraa ku dhiman sawir qof ma mogtahay waa iska dhalinyaro mana hilmaamin leeyahay maydaawa ku socoto marka encouragementkaasaa usi jiro mar qaarkood waxaa laga yaabaa inaad qofkii markuu diyaaradda kasoo degayo aad taqaanidba oo intaas isla soo hadasheen marka waa shaqo oo murug badan horta videoyaal videoyaal oo haddii habeenka lagu soo diro mar qaarkood aadan seexan karin ayaa aana loo soo dirayo aragnaa taas horta waxaa waay waxay ku xasuusina inaadan shaqadan ka seexan karin markastana aniga staafkeyga dadka ila shaqeeya markasta waxaan dhahaa taleefon libiya ka imaanaya ama taleefon meelaha soomaalida ku dhibaataysan yihiin waa ognahay adoo aqoonin hataa taleefonka waxba qabo waxaa laga yaabaa taleefonkeyga horta aadaa loo haystaa taleefonka oo maxaa la tiimka ila shaqeeyo qofkaas waxaa laga yaabaa halkaas fursad inuu maalintaas helay inuu ku soo waco adiga haddaa ka hakatid marka ka waran marka taleefonka sidaas daraaddeed taleefonkayga roomin mar kasto safar kasta aan ku jiro hadduusan dansanayna diyaarad saarnayn ama maxaa la dhahaa aniga markaasayto ama exactly waxaa waaye adiga dhibaatadaas haddaa ku jirin lahayd ka waran ha waxaabsi ku xiran tahay hal occasion aada heshay qofka kaa qaban waayo hadduu kaa qaban haddaad wax kasta adhici kara binaadinaad tahay laakiinse mar kastaba inaad qofi ku noqdo maxaa la dhahaa marka waa shaqo san haddaa u sheegay bilaabatay oo maxaa la dhahaa shaqadan markii hore madaxweyne xasan sheekh iyo magacaabayo maxaa la iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid haddana maxaa la mar labaad waxaan aada mahad waxaan u mahadcelinaa madaxweynaha oo mar labaad haddana shaqadan iyo igmaday
gudaama dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqadir ayaa farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan mido eada la socodsiinaya nabadgelyo